munaasabadan oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo qabanqaabiyey taas oo ku aadineed kulan loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe iyadoona intii uu socday kulanka ay raga qaateen dowro shan maalmood ah dowradda ayaa daarneed sidii loo kobcin lahaa dacwada xafladda iyo dowrada waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab madasha munaasabadda waxaa goobjoog ahaa culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgarad iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xafladan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimada diinta islaamka qofka daaciga ah dhufayskiisa koowaad inuu ahaado kelimatu tawxiid oo dandanadiisa iyo da'bigiisa uusan ka dhammaanayn kelimadan inuu ahaado sababtu waxa weeye dadku waxay la soo taagan yihiin ma qof laa ilaaha ila allahu dhahayo oo tukanayo baa see gaal ku noqon karaa marka xarakadu ama ducaaddeedu kelimada way laqbeeyaan oo waa caddeeyaan nawaaqideeda iyo lawaasimteedana way sheegaan laakiin waxaan odhan lahaa dhufays ha laga dhigo waxa weeye in aada loo sii caddeeyo sidoo kale qaar ka mid a ducaadii loo qabtay kulanka iyo dowradda ayaa goobta ka sharxay duruusta ay qaateen iyagoona sidoo kale soo bandhigay waxqabadkooda ku aadan lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaan halkaas ka kooban ugu soo gudbinayaa lixdii bilood oo ugu dambeysay acmaasha u qabsoontay maktabu dacwa liwilaayati jubba alwusda alislaamiya insha allahu tacaala ayagoo talkhiisan masaajidda ku yaala wilaayat jubba alwusda alislaamiya degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeedaba waa saddex boqol siddeetan iyo laba masjid ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan masaajidda ayada ah xalaqaadka ka baxa waa afartan xalqo maraakiista dacwiga ee ku taala wilaayada jubbada dhexe waa toddobaatan iyo laba markas maraakiista ardada ka faa'iidaysata ee wax ku barata ee dadka waaweyna ee dacwada ka faa'iidaysa tiradooda waxay gaaraysaa toban iyo siddeed kun shan boqol iyo toban qof ardada maxwil ummiga waxa weeye farbarka ay dadka u yaqaanaan ee joogta waxay dhan yihiin toban iyo siddeedaas kun waxaa farbarka saddex kun sagaal boqol labaatan iyo saddex arday waxyaalaha aan halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa alasmaa walaxkaam masalatu alasmaa walaxkaam ayaa ka mid ahayd usuuli muhima fi lasmaa ayaana la baray waxaan meeshaani ku qaadanay masalat alasmaa waxa ay tahay axkaam qofka in mu'min la yidhaahdo muslim kaafir mushrik munaafiq faasic in la yidhahdo waa magaca axkaamta ka dhalanaysa laba loo sii qaybiyey culimmada kale laha siiyo intii ay socotay xafladan ballaaran waxaa iyagana markooda hadlay salaadiinta gobolka jubbada dhexe kuwaasoo si adag u bogaadiyey kulankan loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee jubbada dhexe khayrkan iyo wanaaggan mu'tamarkan dacwiga ah waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waanu ku faraxsannahay ka odayaal dhaqan ahaan waxaan leenahay ducaaddana insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka ahaa garabkiina ha galo waxaad naga waraabisaan wanaag iyo khayr insha allahu tacaala ducaadda waxaan leenahay dadaalkiina sii labalaaba maanta muxuu ahay dacwadan iyo muxuu ahay khayrkan la wado marka alxamdulillah allah saan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa khayrkan badan culummada akhyaarta waday dhammaantooda intii muxuu ahay ka qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynayna jazaakum allahu khayr annaga haddaan nahay nuqabada dacwadan insha allahu tacaala guri guri iyo xaafid xaafid masjid masjid inay u gaartay culummada ay sheegeen annaga aadan ugu faraxnay ugu dambeyntii munaasabadan waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe asheekh cali darwiish isagoona si isku mid ah ula dardaarmay mas-uuliyiinta dacwada iyo odayaasha dhaqanka wilaayada sheekh cali darwiish ayaa goobta kaga dhawaaqay kormeer iyo hindhahindhayn uu sameeyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo lagu kormeerayay sida ay u kala tartamayaan degmooyinka gobolka waxaana kaalinta koowaad gashay degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona isla goobta lagu guddoonsiyey ducaadda degmada saako ku matelaysay kulanka bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalaha mas-uuliyiinta maktabu dacwa isu taagay waajibkii la saaray say u gudan lahaayeen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idinka aqbala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen ilaahayna waxaan u weydiinaynaa dacwadu waa lafdhabarta aan ku taagannahay inaan marka duco iyo tabantaabo iyo jaanib walbaba aan ugu darno waa shay muhima aada u wanaagsan walaalaha waxaan leenaha allah idin kaalmayo garabkiina allaha noqda ducaadda marka waxaan u dardaarmayaa waa waajib si gaar idiin saaraneh ilaahay dartii u istaaga waajibkan inaad gudataan oo ku dadaala nuqabada waxaan rabaa inaan u dardaarmo jazaakum allahu khayran odayaasha beelaha hogaamiye ee dhaqanka khayr fara badan iyo dadaal fara badan iyay sameeyaan waxaan rabnaa odayaashu dhaqanka inay garab istaagaan oday walba ee hadda jooga ee maqlaaya ee hor fadhiya iyo kan hadhow idaacadda ka dhegaysan doonaba ee wilaayadan ka tirsan waxaan ka rabnaa marada inaad dhexda ku xirataan oo ummaddiina aada badbaadisaan wa andir cashiirataka alaqrabiin dowladdii inoo socotay khaatimadeedii aan joognaa insha allahu tacaala way inoo xiran tahay ilaahay ducaadda ha inoo barakeeya degmooyinkii maxaafadaadka ay la kulmayeen qiimeyniyay ku sameeyeen dadaalkii iyo waxay ay bixinayeen taqaariirta ay soo qoreen wixii markaan qiimeynay waxay yidhahdeen afartan maxaafadoo gobolka ka kooban yahay maxaafadaa waxay gashay kaalinta koowaad yacni qaabka daraasaadkay u bixinayeen ummadda qaabkay u maamulayeen taqaariirtooda qaabkay u qornaayeen juhdiga ay bixiyeen degmada saakow yaa kaalinta koowaad gashay warqaddan waxaa ku jirta abaalmarin ay ugu talagaleen degmada saafko saakow ducaaddeeda ilaahi subxaana wa tacala waxaan isanaynaa roob iyo raxmad inuu ina siiya jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maktabka dacwada ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah isagoona had iyo jeer u taagan sidii uu kor uu qaadi lahaa diinta suuban ee islaamka iyadoona dadka ugu yareeya kheyrka waxa xun ee naftooda iyo aakhiradooda dhibayana ka reebaya